wararka ka imaanaya deegaanka xeer ale ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada ahlu sunna ee maamula degmada dhuusamareeb uu halkaa ka socdo kaa oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dulurta u dhexaysay iyo dad rayida inkastoo dagaalku uu yahay mid xoogan haddana lama sheegi karo tirada khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka ha yeeshee mid ka mid a dadka deegaanka oo v o a ay la hadashay xilli rasaas xoogan ay dhacaysay ayaa sidan u sheegay ardi waaxidoon waa soctaa habas walaal ilaa saakay ilaa saddex saac bay bilaabatay ilaa hadda waa soctaa dhimashadii dhaawacna waa jiraan waxaa fooqal caqliga la isku ridayaa habadna waa soctaa hadda waxa dhacayo xilligan waad maqlaysaa waa suuq iyo silka iyo uteen madar dhimashada dhaawac ma tira koobna ma tira koobna wayna socotaa xabadda xilli wax lakaa tira kooba lama gaarin way dhacaysaa xabadda dhimashada dhaawac badan intuba way jiraan intaan arkay anigu ilaa shan qof waa dhimashada waa arkay laakiin halka dariiqdan maray baan ku arkay way socotaa xabad dhaawacase adiga indhahaada qabateen ama dadkii ay xogogaala oo ay ku sheegeen oo aad ka warqabtaan
waa qof qof u wardooni kara madax dadku waa dhacaysaa waa socotaa
hadda wax waanwaan iyo wadahadala oo socda ma jiraan
waanwaan hadal walaalxoosti waxa dhacaya waa suug iyo seekaawe ma ma la gaaro waanwaan iyo waxaas yaa waanwaan geli kara ma waqli sina xabadda dhacaysa hadda baan u maqlaya xabaddu siday u dhacaysa sidaa wey sidaas way ku sugan tahay walaalo
wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug mahad maxamuud cali oo v o a ay la xiriirtay ayaa dagaalka xeraale ka socda ku eedeeyey ahlu sunnada gobolada dhexe waxa uuna sheegay in dadka xeraale lagu soo duulay meeshaas waa row dagaal baa ka jira dagaalkaasna wuxuu udhexeeyaa dadka deegaanka oo shacabka ah oo wax maamula shuqul ku lahayn iyo nimankaas soo duulayaasha ah ee hadda waxaan ku sheegay aana garanaynin iyadoo dadkii gebi ahaan shacabkaa meeshaa ka darakaceen wallaahi waktigu waa waa dhawaa oo hadda faahfaahinta dhamaystira ma hayo laakiinse waxaa laii soo sheegayaa meesha dhinac labada dhinacba in dhibasho iyo dhaawacba jiraan waxaa kaloo laii sheegayaa dad dumar oo qof qofoo meesha ku haraya xataa gabdho iyo ku dhaadhaawacmay waa la ii sheegay runtii waktiguna wuu dhowa mahad maxamed ayaa sheegay in galmudug aysan dagaalka ka socda xeraale qeyb ka ahayn islamarkaana dadka deegaanka iyo ciidamada ahlu sunna uu u dhexeeyo habay yaraatee habay yaraatee wax ka jira lama arko galmudug hal ciidan oo leedahay hal qari ay leedahay midna ma teginin madaxweynaha oo xataa wuu ka hadlay oo idaacadaha wuu kala hadlay daar buu u diray galmudug ee nimankaas waxaa u socda wadahadal waxaa lagu heshiiyey in la wada hadlo la heshiiyo uqulatooyinka ka jira deegaankaas la dhameeyo wadahadalka wuu socdaa hadda madaxweyne xataa nairobi jooga asagoo arrintaas ku jooga galmudug dagaalkaas mana gelin haddana uma socoto inay gashana ma rabto inay ka shaqayso dadka maanta soomaaliyeed oo dhibaatada khaasatan ee galmudug abaaraha mushidooyinka ogtihiin inay dagaal ku hogaamiso ama ay ka qayb qaatana ma rabto galmudug waxaa ku baadaysaa nabad in deegaankaa laga sameeyo nimankaasna ay ku qancaan dadku hadday dhahaan noo kaasho inayow dhibkaan iyo ciidankaa naga dulwada ay ciidanka iyo colka ka daayaan maantay laba kun iyo toban iyo toddoba xilli qof lagu khasbo rabitaankayga soo raac waa laga soo gudbay dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan ahlu sunna oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo xiriir aan la sameeyey ayaa ka gaabsaday in ay ka warramaan dagaalka iyo eedda loo jeediyey inay ku lug leeyihiin dagaalka ka socda deegaanka xeraale deegaanka xeraale oo dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka galgaduud ayaa muddooyinkan waxaa ka muuqday saansaan colaadeed kadib markii sida la sheegay qaar ka mid a dadka deegaanka ay taageereen dowlad goboleedka galmudug halka qaar kalena ay muujiyeen inay taageersan yihiin ahlu sunna ha yeeshee dareenkii colaadeed ee dadka ay qabeen ayaa maantay daboolka ka qaadmay ka gadaal dagaalka bilowday cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo